bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in nabadda gobolka ay ka shaqaynayaan isaga iyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas isagoo dhinaca kale ka digay dagaalo mar kale ka dhaca magaalada gaalkacyo ciidamada maamulka jubbaland ayaa howlgal waxa ay ka sameeyeen deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyagoo howlgalkaasi ku qabtay hub iyo sidoo kale walxaha qarxa barakacyaasha magaalada gaalkacyo ayaa codsanaya in lala soo gaaro gargaar bini'aadnimo oo deg deg ah iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan maamulka degmada yaakshid ee gobolkani banaadir ayaa raashin u qeybiyey qoysas danyar ah taasi oo qayb ka ah barnaamijka afurinta ah wararka laga helaya degmada xudur ee gobolka bakool ayaa sheegaya in howlgal lagu xasilinayo ammaanka ay ciidamada ka sameeyeen magaalada xudur iyo deegaanada kale ee hoos yimaada si aysan u dhicin in kooxaha argagixisada ah ay falal liddi ku amniga ay ka geystaan halkaasi wararka dibaddana waxaa ka mid ah milatariga maraykanka ayaa sheegay inay ku guulaysteen tijaabinta gantaal hawada ku qaban kara gantaalaha qaaradaha isaga gudba ee dhici karta oo ay dhici karto in maraykanka lala soo beegsado xilli xiisad ay ka dhex taagan tahay maraykanka iyo kuuriyada waqooyi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
warkii oo dhan madaxweynaha galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa sheegay in nabadda gobolka ay ka shaqaynayaan isaga iyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas hadalkan ayuu jeediyey kadib markii magaalada ay socod ku mareen isaga iyo madaxda kale ee maamul goboleedyada ee kala qayb galay caleemasaarkiisa isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxau yidhi
ummadda reer galmudug iyo reer puntland waxaan idiin sheegaynaa ani cabdiweli waana kaas shacabka ayagow shacabka iyagoo israaca adinkuna isu calool furnaada wax allaaliya wixii dhibaha way joogsan doonaan jidadka waa furaynaa sida ugu dhaqsaha badan arrinta yar oo godad iyo gacna fale hadda ka jirtana ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan u istaagto odayaal iyo saraakiil iyo ciidamaana u diri doonaa sidii madaxweyne cabdiweli u sheegay ciddii arrintaa ku xadguduftana waa lagu ciqaabi doonaa labada dhinacba war kale meesha ma yaallo soomaaliya ha midowdo galmudug iyo puntland waa kuwaas ishii bugtaay ku bikaaxso ishuu bigtaay ku bikaaxso maanta wixii ka dambeeya labadii isku xadgudubtaa iyagaa isku xadgudbay puntland iyo galmudug maaha waa qof iyo qof qabiil iyo qabiil maaha waa qof iyo qof ogaada intay dhegaysanaysa iyo intay daawanaysoy si fiican arrintaa u ogaada
sidoo kale cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland ayaa ka hadlay halkaasi
waxaa sharaf weyn maanta noo ah inaanu halkaan ku qabano war-saxaafadeedkan magaalada cadaada gudaheeda marka hore waxaan rabaa inaan aad ugu mahadnaqo madaxweyne xaaf iyo dadka reer cadaado iyo reer galmudug soo dhoweyntii wanaagsaneed iyo marxabayntii aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa madaxweynahana waxaan leeyahay ku soo dhowow allaha kuu fududeeyo xilka aad qabatay howl badan baa ku sugaysa galmudug meel dhib yar maaha arrimaha sugaya oo arrinta gaalkaciyey iyo iyo xaywaalada ku xeeran oo dhan markaad eegto waxay u baahan tahay kulley shaqo adag waa kugu ducaynayna ilahay kuu fududeeyo xilkaas iyo mas-uuliyadda aad qaaday arrinta kale oo aan rabo marka inaan halkaan ka caddeeyo waxaa weeye waxaan rabnaa dhulkan inuu nabad ahaado soomaaliya nabad bay u baahan tahay gaar ahaan dhulkan ama daqadda aan joognaana dadku dowladda waxay ka filaan waxaa weeye in nabadgelyo dadku ay helaan
jubbaland ciidamada maamulkaasi ayaa howlgal waxa ay ka sameeyeen deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaana ay sheegeen inay kusoo qabteen hub iyo walxaa qarxa afhayeenka ciidamada jubbaland ee dhinaca howlgallada xasan aadan maxamed xasan ciraaqi ayaa ka waramaya
howlgalku wuxuu ka dhacay meesha la yidhaahdo waxa weeyaan maaragtay yaab bishaar beerxaani janaay cabdalle ula guduud eriyadaasoo dhan buu howlgalku ka dhacay ciidamada runtii sab tallaaran bay ku dhaqaaqeen ilaa buura guduud ilaa maaragtay meesha la yidhaha cabdalla biroole intaasay maaragtay ka dhaqaaqeen runtii waxa weye masaafo aada iyo aada u kala fog weeyaan marka waxa weeyaan wax uun iska caabinahoo jidadka muxuuha wax tobaneeya ama muxuha wax ka hooseeya oo jidadka taagan oo ciidamadu markii kusoo dhawaadeen sii kala cararay mooyaane wax iska caabinahoo waxa weeyaan la taaban karo meesha kama dhicin ciidamada unbaa hawshoodii gudanayey aduu muxuu ahaa ilaa labiyo toban saac oo maaragtay isku isku wara waxa weeyaan hawshaas ciidamadu way hayeen marka ciidamada waxaba yaraatee muxuu iska caabinahoo ka horyimid ma jiro
dabcan baaritaan ayaad goobta ka fuliseen marka baaritaankiina maxaad ku qabateen oo aad ku hesheen
runtii nimankan cadowga ee ummadda soomaaliyeed dhibaateynaya inta badan waxay caadaystaan inay maaragtay waktiyada la cibaadaysanayo ummadda soomaaliyeed ee muslimiintii ay cibaadaysanayaan inay maaragtay dhibaateeyaan oo masaajidada ku dhibaateeyaan oo qaraxyo fara badan oo maaragtay muxua maadaama oo bisha ramadaan ee barakaysnayd lagu jiro waxa weeyaan inay maaragtay waxyaabo qarax iyo muxuu ahay bastoolada iyo wax noocaas oo kalea hadda awood ay ciidamada jubbaland iyo ciidamada federaalka ay kala horyimaadaan meesha hadda kama jirto oo kuma hayaan laakiin waxyaabaha noocaas oo kale ah siday ciidamadu maaragtay uga fogeyn lahaayeen magaalada kismaayo iyo eriyada hadda jubbaland ay joogto qorshuhu intaasuu ahaa marka waxa weeyaan waxaa lagu soo qabtay adigu ilaa maaragtay saddex miino oo ay jidadka geliyeen ciidamadu ay soo bixiyeen rag iyo ma garanaysaa bastoolado muxua ay qarsanayeenna waa lasoo saaray marka runtii ciidamadu si ballaaran bay aagaas uga howlgaleen
afhayeene waxaa in badan la isweydiinayaa waxaa ciidamada jubbaland tan iyo markii ay qabsadeen magaalada kismaayo ka hortaagan inay ku dhaqaaqaan deegaanada kale oo ay ka mid tahay magaalada jamaame oo hadda qiyaastii lixdan kilomitr u jirta magaalada kismaayo marka maxaynin ka hortaagan arrintaasi aada bawada loo mahadsan tahay runtii wax macnalahoo la taaban karo oo maaragtay hadda difaaca oo xidhan oo ciidamada hor fadhiyaay ma jiro waa xaqiiqada ama anagu maaragta ayna weeyaan laakiin waxaa jira maaragtay muxuu ahaa maamul goboleedkii iyo muxuu ahaa dowladda federaalkii way wada shaqeeyaan runtii markaad fiirisana dee soomaaliya waxaa laga hogaamiyaa muxuu ahaayey dowladda federaalka iyo muqdisho laga hogaamiyaa marka dee waxa weeyaan amarka guud iyo in si ballaaran oo maaragtay midaysan loo dhaqaaqo kulley waa qorshaha maaragtay la sugayo ee dhow marka maamul goboleed dee maaragtay keligii isagu maaragtay inuu intuu dowladda federaalkii muxuu ahaayey barnaamij ay wadato maaragtay ka leexsanay inuuna jirin baan u malaynayaa taasoo nidaamka dawliga ahee maaragtay ixtiraamka dawliga iskale marka dee kulley waxay la tahay wixii hadda ka dambeeya saf ballaaran oo dowladda federaalka ay hogaaminayso maamul goboleedyaduna saanu rajeynayno waxa weeyaan ay maaragtay qayb ka tahay waa socon doonaa insha allahu annaguna waxa weeyaan mar walba maaragtay ciidamada federaalka iyo madaxweynaha soomaaliya iyo waxa weeyaan maamulka naban muxua jubbaland in muxua si midaysan ay wax u qabtaan inta badan aada iyo aad baan u ixtiraamaynaa
barakacyaasha magaalada gaalkacyo ayaa codsanaya in lala soo gaaro gargaar bini-aadinimo iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan binti oo ka mid ah horjoogayaasha mid ka mid ah kaamanka ku yaala magaalada gaalkacyo ayaa iga warantay nolosha kaamka ay ku nool yihiin
meeshaan horta rabadaan weeye dadkuna waxay kasoo baxeen abaarihii weli dhexday uga jiraan abaartii sina oo sanadkan ummadda dhan sintay si caadiya bay weli ugu dhex jiraan rabadaanna waa ugu yimid een, oo weli ayadiyo sideedaba abaar weeye gobolka galmudug xaggiisa dhinaca xagga ee socda annagu reer waxaan nahay koonfurtaan nahay south central een, baan nahay dhinacaasaan jirnaa ee haddaan faahfaahin kaas siiyo waxa weeye dadku sidiisaba marka ugu horeysa abaarihii baa horta ee, weli weli abaartii baa baahaysa oo raxmadda ila eebe ayaa horta looga baxaa marka ugu horeysa abaaraha dabadeedna markii nacsiga ayaa muxuu ahay tayada baa baa baa laba ka ah ee dadkaasi ilaa al- allay horta u baahan yihiin abaarihii bay weli ku dhex jiraan wax gacan siiyey weli lama hayo haawad la yidhaahdo sanadka bishii afraad saddexaad labaad waxaa aa bishii saddexaad ee xoogaa dadka lacag oo toddobaatan doolara ayay siisay wax kale oo gacan siiyey weli alaanka lama hayo sidoodii bay dad muxuuhayta baahan u yihiin hadda wax ka dhintoo ka meegay ma jiraan intii hadda toddobaadyada tana laba saddexdan labadan bilooda laakiin baahi aan caadi ahayn baa haysa ee bismillaahi raxmaani raxiim horta marka ugu horeysa horta maasha allah ama fursadan ka faa'iidaysanaya ee saakay sharafta badan ee aada saakay radio ee, muqdisho aada maxaan ku idhaahda aada nooga faa'iideynaysaan waxaan baa ku dirahayaa horta marka ugu horeysa madaxweynaha galmudug ee waa kii calamaswaarkiisa daraab shalay ahay daraab ahay een, waxaan mabaab u dirahayaa hay-adaha caalamiga ah kuwa lookalkaa een, maxaan ku idhaahdaa dowladda galmudug dowladda eh, federaalka dadku dhammaantood maanta waxaa wada sintay baahida la yira bahasha la yiraahdo eersina abaarta la yiraahdo oo sina kariir een, dadku wuxuu yirahdaa waqina cadaabin naaran ilaahayow ka badayow midda adduunyada iyo midda akraba ilaah waa nagu cadaabi Een, waxaan uga faa'iidaysanayaa maanta fursadda soomaaliga inaan baaq waxaan ugu dirahayaa soomaali dhammaan
wararka laga helayo degmada xudur iyo deegaanada hoostaga ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka halkaasi een, markii la guda galay bisha barakeysan ee ramadaan ay ka bilaabeen howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo guddoomiye ku-xigeenka degmada xudur ayaa ka hadlaya
bismillahi raxmaan raxiim ciidamada federaalka iyo ciidamada koonfur galbeed iyo maamulka gobol iyo degmo Een, weli la dagaalamaayana horey ba- ilaa haatan la dagaalamahayanaba cadowga al-shabaab dheerow xilligii oo shicibka ramadaanka jeer oo masuumiinta ayaa iyoonana weli maleegahayanaba in shicibka qarax iyo may la rahaayo defenjation ama falayan ciidamada oo qalabka sida oo militariga iyo booliska iyo koonfur galbeed iyo maamulka gobol iyo degmo weli diyaarinayinaba in cadowgaasi shicibka lagu badbaadiyay in la dagaalamo
waataa guddoomiye markii aan eegno eh, arrimaha howlgalka eh, arrimaha howlgalka markii aan eegno ee aada wadaan eh, ka maamul ahaan ma hadafkiinu ma meelo gaara oo cayiman ayaa jirta mise eh, howlgalku waa howlgal guud oo si isdaba jooga muddooyinkii lasoo dhaafay u socday saadiib ogdo dowladda federaalka madaxweynaha iyo wasiirka gaashaandhigga wali amarinaba ciidamada soomaaliya meel kasta rogan goob kasta ka sugayin goob meel kasta oo ciidamadaas oo militariga rooga Eh, wali la faray in la dagaalamo odowga soomaaliyeed Eh, hadafkaas lay ay ku yihi maylahaayo unuuna ka maamulhaan iyo shicibhaan ciidamada qalabka sida militariga ya taageerana meelo la meeliyo un dhaqaagaan ya unuuna insha allah uma alsheebtaan ya yaa howlgalka la sameeyaan
Eh, ilaa iyo hadda tallaabooyinkii aad qaadeen ee sugidda amniga wax natiija ah oo idinka soo baxay ma jirtaa ama dad ah oo aad gacanta kusoo dhigteen oo ku guda jiray falal amniga liddu ku ah weli hataa maylahaayo abaabula jari abaabul oo ciidan sare militariga federaalka iyo koonfur galbeed ciidamada iyo booliska iyo shicibka oo iskaashadaayan meel hata oo maylahaayo la seeday oo tuulooyinkan dadha oo la seeday oo odowkan ilaa kuwaaya jirta maylahaayo wax hata lahaboohdi kale male laakiin inila la dagaalama shicibka oo arunta gobolka bakool gaar ahaan degmada xudurka sugan ee oo sooman inti
wararka dibaddana waxaa ka mid ah militariga mareykanka ayaa sheegay inay ku guuleysteen tijaabinta gantaal hawada ku qaban kara gantaalaha qaaradaha isaga gudba oo ay dhici karto in mareykanka lala beegsado tijaabadan waxay ahayd tii ugu horeysay ee nooceeda ah waxayna jawaab u tahay khatarta isa soo taraysa ee ka imaaneysa kuuriyada waqooyi gantaalka noocan gantaalaha hawada kaga hortaga ayaa laga riday saldhig ciidanka cirka ee mareykanka ay ku leeyihiin gobolka california wuxuuna si fiican uga hortegay baa la yidhi oo uu soo riday gantaal aan hub ku xirnayn oo dul marayay badweynta basificada oo ay ciidamadu ka soo rideen jasiiradda marshallis militariga ayaa tijaabadan ay sameeyeen ku tilmaamay tallaabo weyn oo horey loo qaaday toddobaadkan horaantiisa ayay kuuriyada waqooyi waxa ay sameysay tijaabadii sagaalaad ee gantaalada nooca ridada dheer sanadkan gudihiisa warkii subaxnimo ee radio muqdisho waa naga intaa intaa war mid kala mid aan ku kulmi doono sida ay nabadgelyo